إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه ومن تبعهم بإحsaan إلى yوم الdيn أmا bعd waxaan kusoo jirnay kitaabkii bluq الmarاam min adilaة الأحكاam kitaabu صلاة ayaan ku dhex jirnay baabu صalaaةi الmusaafir wاlmariid ayaan ku dhex jirnay axaadiistii waxaanu noo soo dhammaatay safarka waxaana nooga bilaaban darsigeenu axaadiista maradka ka hadlayda xadiidka cimraan ibn الxusayn radia الlahu tacaalى cnه وعn cمrان بن xusayn رadي الlه canهuma qaal kaanat b waxaa igu sugnaa jirtay yidhi oo igu tiilay bawaasiir baabasiiryaal cudurka leha baabasiirka kaasaa igu sugnaaduu yidhi fasa'altu nabiya nabigan weydiiyey salى الlahu عalayhi wasalam can salaati salaada seen u tukanaa ayaa nabiga weydiiyey faqaala nabigu wuxuu yihi salli tuko qaa'iman xaalatay mid taagan istaag ku tuko waa amar waxa weeyaan markaa salaada istaag lagu tukadaa waa rugni min arkaani salaa oo aan salaadu ansaxayn qofku hadduusan istaagin hadduu awoodo markaa si kastuu ku awoodo waa inuu ku istaagaa hadduu caaduu istaagi karo hadduu derbi cuska karo hadduu ul cuska karo haddii qof garab galaayo istaaga hadduu awoodo waa inuu istaagaa si kalena ku ansixi mee fain lam tastadiic haddaadan awoodin istaaga faqaacidan fasalli tuko qaacidan xalata mid fadhiya ma awoodo goormaa la leeyahay laba goorba waa la dhihi karaa hadduusan kiciba karinba waa la dhihi karaa waxaa kaloo la dhihi karaa wuu kici karaa laakiin markuu istaago dhibaato badanu la kulmaa oo gaarsiisan in salaada khushuuceediiba ka tagaba oo isaga wuxuu ku mashquula iscelin iyo xanuun marka khushuucii salaada iyo lubu salaadoo dhan ayaa maqnaana markaas ma awooda laleeyahay ma awoodo mar haddii xanuunka iyo dhibka qabana markuu istaago uu gaarsiisan yahay heer khushuuciba ka tegayo oo uu ku mashquulayo un iscelinta waxa weyan ma awoodo fadhiu iskaga tukana fain lam tastadic haddaadan awoodin facalaa jambin dhinac facalaa jambin marka fadhiga waa fadhige fadhiga waxa weyan ayu fadhi uu u fariiso salaadda waa ku ansixi maxaa yaele fadhi gooniya nabigu ma sheegin sala allahu calayh wasalam laakiin fadhiga ugu fiican waa kii nabigu ku tukaday oo caaishu ay tiri nabigaan arkay sala allahu calay wasalam isagoo fadhi ku tukana mutarabbic isagoo gabangaabow fadhiya labada lugood isdhaafiyo iska hor keenay kaasaa ugu fiican maxaa yaele nabiga u tukaday sala allahu calayh wasalam laakiin ayu fadhi uu u tukado waa ku ansixay salaadii kaasaa fiican in nabiga ila u fadhiistay fain lam tastadic haddaadan fadhiga awoodin oodan fadhigii iskuba celin karin fa calaa jambin fasalli tuko calaa jambin xaalad dhinac ku sugan tahay isagoo dhinac u yaalla dhinacuu u seexdana salaaddii waa ansaxaydaa laakiin dhinaca saxda dhinaca ugu fiican waa inuu yahay midig sababta sida qabriga qofka loo dhigo sida qabriga qofka marka la siixina loo dhigo kale waa inuu seexdo oo wejigiisu uu u jeestaa la rabaa qiblada wejigiisu inuu qiblada u jeesto ayaa la rabaa dhinaca midigtahana fiican maxaa yeelay waxa weyn kaana yuxibu tayamun nabiga midigaysiga ayuu jeclaa rawahu lbukhaariya xadiidka wariyey duu dhinac awoodi waayana horaan usoo marnay xadiidka iyo baab axaadiistan oo dhan oo maradka horaan usoo marnay baabu sifati salaadan kusoo marnay marka jeeg jeega u seexan labada cagood ayaa qiblada xaggeeda loo taagin wejigana markaasu qiblada u jeesana sidaas u tukanaa taas hadduu awoodi waayo haddee afcaal maba awoodo marka ma awoodo maxaayale markuu fadhiyo xoogaa uu ishaarayey markuu jiifana waa ishaarayey oo waxaa la rabaa rukuucdan in ishaaro sujuuddana uu ishaaro ishaarada sujuudduna ay hooseydo haddee xataa jeega in loo dhigo hadduu awoodi waayey horaan usoo marnay ahlucilmigu waxay idhahdeen sida allah uu yidhi subxaana wa tacaala fattaqu llaha ma stadactum wa idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma stadactum uu nabiguna yidhi sala allahu calayh wasalam hadduu afcaashi awoodi waayo aqwaashi unbuu aqrina marka aqwaashi hadduu awoodo haduusan ade waxba awoodinna qofka wuxuusan awoodin waajibkumaa wa can jaabirin qaala caada nabiyu nabiga soo booqday sala allahu calayh wasalam mariidan mid jiraan ayuu nabigu soo booqday sala allahu calayh wasalam fa ra'aa nabigu waa arkay hu mariidkaas yusalli xaalu ku tukana calaa wisaadatin barkin barkinunta dhulka dhigtay yuu soo dhaweystay sujuudi markaasuu ku sujuuda xoogaa madaxuusan dhulka gaarsii karin faraman bihaa nabi waa ka tuuray wa qaala wuxu uhi salli ku tuka cala alardi dhulka in istadacta haddaad awoodo wa ilaa haddaadan awoodin fa awmi ishaar iimaan ishaarin tanuna waa masalo kale waxa weeyaan qofka marka mariidka ahay fadhiga ku tukanaa waxaa la rabaa inuu dhulka ku sujuudo hadduusan awoodin marka oo uusan awoodi karin khalaas waa inuu ishaaro oo rukuucdana uu ishaaro sujuuddana uu ishaaro labadoodana waa in sujuudda hoosaydaa sidaasuu yeelaha waxaan la ogolayn inuu inta shay dhigto ku sujuudo oo uu soo dhowayso sujuuddii waana saxaabadana in badan oo ka mid ay ka sugnaatay sidaas inay diideen in kor loo soo qaato rawaahu xadiidka waxaa wari albayhaqi wa saxaax abu xaatim waqfahu inuu jaabir mawquuf ku yahay ayay waxa weeyaan uu abu xaatim sidaas ayuu isagu saxiix yeelay xadiidka hore usoo marray inuu saxiix yahay waxa weyan isagoo marfuuca iyo isagoo mawquufa intaba saxaabo badan oo kalena uu ka sugan yahay wa can caaishata radia allahu canha qaalat caaisha waxay tihi ra-aytu nabiya nabigaan arkay sala allahu calayh wasalam yusalli xaala tukana mutarabican xaaliya midkii gabangaaba u fadhiya tarabuca waa ina labada lugood iska horkeento isdhaafido rawaahu nasaa-iya wariyey wasaxahu lxaakim xaakimaa saxiix yeelay markaa fadhiga kaasaa ugu fiican axaadiistan o dhan horey noogu soo hormartay baabkii hore ayay noogu soo hormar baabuljumucati jumcadii baabkeedii haadaa maxaluhaa jumuca jiimkana waa la godaa miimkana waa la godaa jumuca waxaa kaloo bannaan in la reebo miimka oo ladhaa jumca labaduba waa bannaan tahay waa bannaan tahay marka jumcada waa maalmaha maalinta ugu fadliga badan ilaahay agtiisa maalin aad u qiimo badan weeye ilaahay weynaa subxaana wa tacaala ummaddan ummatu muxamed ayuu u kaydeeyey ayagu ilaahay waafajiyey subxaana wa tacaala nabigeenna suban sala allahu calayhi wasalam waxaa ka sugan xadiidka imaamu lbukhaari iyo muslim ay saxiixooda ku wariyeen min xadiid abi hurayra inuu yidhi naxnu alaakiruuna wa naxnu saabiquuna yowma alqiyaama annaga waxaa nahay ummadaha ku ugu dambeeyey maalinta qiyaamahana annaga ugu hormarayn bayda ana kula ummatin uutiyat ilkitaabu min qablina laakiin ummad kasta oo kitaab la siiyey annaga horteenaa la siiyey wa uutiinaa min badi wa uutiinaahu min bacdihi annagana ka gadaala kitaabkana la siiyey markaasuu nabigu yidhi uma haada alyawm aladii katabahu llahu calayna maalinkan ilaahay nagu waajibiye jumcada haddaana la hadaana allaahu lahu allah nagu hanuuniyey fannaasu lanaa fiihi tabac dadku annagay nagu raacayaan oo muslimiinta ciidoodu waa jumcada walyahuudu hadan uu yidhi nabigu yahuuddana waa berri waa sabdiga maalinta faysada yahuudda wanasaara bacda hadin waxa weeyaan kirishtankana waa berri ka gadaala waa axadda sidaasana annagiyaa u horayna annagaana ugu dambaynay marka ilaahay weynaa subxaana wa tacala ummatu maxamed waafajiyey laakiin waa inaad ogaataa fadiiladaas weyn oo yahuudu ka hoogtay oo kirishtan ka hoogay oo muslimiinta ilaahay waafajiyey oo maalinkaas weyn ah maanta duwal dhan oo muslin ah aa ilaahay ka hooji fiiri duwal muslin ah ayaa faystadii jumcada inta meesha ka saaray a waxaa la nastaa maalinta sabdiga iyo xad sida kirishtanka oo kale waa hada dawla kulligeed wada muslina ogow sowma socoti taas marka waxay kutusaydaa waxa weeyaan inxidaadka muslimiinta ku dhacay sida ay uga tageen kitaabkii alle iyo sunnadii nabiga sala allahu alay waslm meesha ay sii marayaan ummad maalintii faystada wehed ka tagtay soo ma jeedid oo ku bedelatay maalintii yahuudda iyo maalintii kirishtanka wakadalika xadiidka imaam muslim uu wariyey min xadiid abi hurayra nabigu wuxuu yihi khayru yawmin alacat fiihi shamsu yowm ljumuca maalin qoraxu soo baxdo maalinka u khayr badan waa maalinta jumcada maalin qoraxu soo baxdo maalinka ugu qayrka badan waa maanta jumcada fiihi khuliqa aadam maalintaas jumcadaa nebi aadan la abuuray wa fiihi udkhila aljanna maalinta jumcadaahana jannada la geliy nebi aadan wa fiihi ukhrija minhaa maalinta jumcadaahana jannada laga soo saaray nebi aadan markuu geedka cunay walaa taquumu saacatu ilaa fii yowmi ljumuca qiyaamuhuna dhici mayda ilaa maalin jumca maahana marka maalin weyn weeye maalinka jumcada maalinkaasaa muslimiintu iska leeyihiin waa in qof kastaoo muslima marka uu sidaas u fahmo oo uu ugu xisaabtamo waa maalin weyn oo cibaado weyn in la guto la rabo oo cibaadooyinka iyo la badiyo salliga nabiga la badiyo sala allahu calayh wasalam aad loo badiyo ducada la badiyo maalin waaa saacad waxaa ku jirta saacatulijaaba ma ahan maalin hurdo iyo iska raaxo ma ahan waa maalin waxa weeyaan weyn oo fadiilo weyn leh oo waxa weyan ajar weynna laga helaayo marka dhaqankaas xumo ku dhacay gaala raacdana muslimiinta kale waa inuusan ku dhicin baabu ljumucati can cabdillaahi bni cumara wa abi hurayrata radia allahu canhum abi hurayra iyo cabdulaahi bni cumar radia allahu canhum annahumaa cabdulahi bni cumar iyo abu hurayra samca waxay maqleen rasuulalahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam yaquulu xaaluu leeyahay calaa acwaadi mimbarihi mimbarkiisa laamihiisa isagoo kor saaran yaquulu xaaluu leeyahay calaa acwaadi mimbarihi mimbarkiisa laamihiisa korkiisa isagoo kale layantahiyanna waa ka joogayaanoo ka joogayaanoo ka joogayaan aqwaamun qoomyaal can wadcihim ka tagidda ay ka tagaan aljumcatu jumcooyinka way iska daynayaan qoomyaal jumcada ka tegidda ay ka tegayaan ow layakhtimana allaahu haddii kale ilaahay wuxuu daboolayaa calaa quluubihim qalbiyaalkooda haddii kale qalbigooda ilaahay xiraya oo qayrba geli maa uma marka ilaahay quluubtooda daboolo layakuununna waxay ka mid noqonayaan min alghaafiliina kuwa halmaansan ilaahay diinkiisa saasay ka mid noqonayaan rawaahu muslim imaamu muslim ayaa saxiixiisa xadiidkaas ku wariyey wa an cabdilaahi bni uma can cabdillaahi bni cumar wa abi hurayrata radia allahu canhuma anahuma samicaa waxay maqleen rasuulalahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam yaquulu xaaluu leeyahay calaa acwaadi mimbarihi nabiga mimbarkiisa laamihiisa korkiis isagoo kale waxa weeyaan laamihii mimbarka nabiga geedka oo dhuurkaaha laga sameeyey geedka dhuurka la yidhaahdo ayuu ahaa amase darfaa kaas ayuu ahaa marka isagoo laanta waxa weya mimbarka korkeeda saaran oo leh ayuu maqleen layantahiyanna wallaahi waa ka joogayaanoo ka joogayaan oo ka joogayaan aqwaamun qoomyaal can wadcihim ka tegiddooda aljumcaat ay ka tagaan wadci waa tarki wadaca shaya shaygiyuu ka tegay a la yhahdo carabiga mudaaricay leedahay maadi waxa weeyaan maadigeeda laakiin maadigeedoo la isticmaalaayo ma badna wadaca lama isticmaalo mudaariceedaa la isticmaala yadacu masderkeena waaba kano waa la isticmaala waa kano waa la isticmaala can wadcihim ka tegidooda way iska daynayaan oo waa ay ay waxa weeyaan oo waa ka joogayaan ka tegidda ay ka tegayaan aljumucaati jumcooyinka ow hadday ka tegi diidaan layakhtimana allaahu ilaahay wuxuu xirayaa daboolayaa calaa quluubihim qalbiyaalkooda ilaahay weyne ayaa daboolaya qalbigooda dabool saaraya marka qalbigii dabool la saaro falaa yacrifu macruufan walaa yunkiru munkaran walaa yaci khayran wuxuu noqonaa qalbi aan wax wanaaga galayn ilaa qalbiga muuminka wanaagga markuu arko waa gartaa wuu jeclaadaa wuu u hiloobaa xumaanta markuu arkana waa gartaa markaasuu ka cararaa qalbiga muuminku waa saas khayrka waa xifdiyaa wuxuu noqonayaa marka qalbi xiran oo aan wax wanaaga garayn oon wax xumaana inkirayn wax kasta oo xumaana u arka ma dhibsanayo waa qofka marsha ugu dambayda halaag gaaray wey waa qof khasaaray oo qalbigiisi madoobaaday sidaas ayuu noqonayaa sidaas ayuu noqonayaa marka waa arrin aad u khatar ah weliba waa marka jumcooyinkaas uu uga tago fududaysi oo waxaa cadaynaya oo sii cadaynaya xadiidkii waxa weya jacdi addamri oo uu yidhi rasuulkaa yidhi sala allahu calay wasalam man taraka halaaa jumc saddex jumca qofka ka taga tahaawunan bihaa isagoo fududaysanaya tahaawunan waxaa loola jeedaa wehsi iyo xoogaa nashaad la-aan uga tega fududaysiga loolama jeedo waa yasar ama waa liida taas waa gaalnimo muslimba markaas maaha aduu liidayo laakiin liidi maye waxa wey waa wehsi iyo cajsi iyo uu uga tegaya tahaawunan bihaa dabaca allahu calaa qalbihi ilahay qalbigiisa waa oodaa qofkaas saddex mar hadday kugu gaarto oo saddex jumco aad waxa weeyaan caajis caajis iyo daal daal uga tagto ilaahay weynaa waxaad ka mudanta agtiisa qalbigaaga inuu xidho marka oo qayrkaoo dhan laga xidho marka marka qalbiga alla daboolayaana waxay tahay sida xaafid alciraaqi uu yidhi waxa weeyaan anahu yasiiru qalbuhu qalba munaafiq qalbigiisa wuxuu noqonaa qalbiga munaafiqiinta oo kale mar hadduu qalbigaa qalbi munaafaq noqday hadda khalaas oo u dhammaado ilaa munaafiqiinta ilaahay yidhi fadubic calaa quluubihim fahum laa yafqahuun quluubtoodiyaa la xihay wax qayra ma fahmaayaan marka qalbigaa la xirayaa wax qayra ma fahmayan qofkaas marka cuquubo ku dhici lahayd adduunka uma dhiman maxaa yeele waa dariiqadii naarta uu ku tegi lahay mar haddii qalbigaagii la xihay ilaa qalbiga muuminku wanaagga waa gartaa markuu arko waa u hiloobaa waa sameeyaa qalbiga muuminku xumaan markuu arko waa inkiraa waa ka joogaa laakiin qofka hadduusan wax xumaan inkirayn iska socona wuxuu arko cunaa wuxuu rabu ku hadlaa wuxuu rabu samayna wax uu dhibsanaayaba lama arko qofkaas wuxuu tusaya qalbigiisa in la xihay nacuudu bilahi minha taas ayuu tusaya marka ilaahay qalbigooda ayuu xihaya uma layakuununa waxay ka mid noqonayaan min alhaafiliina kuwa halmaansan diinta alle oo haafiliinta ah oo waxa weeyaan ayaga dhafuba moog inay daacaad shaqaystaan ay ilaahay raallihanshadiisa ku gaaraan inay macaasi ka tagaan ay cadaabka alle uga badbaadaan waxaas alla qof halmaansanuu noqona taas ayuu noqonaa marka xadiidku wuxuu tusaa waxa weeyaan salaada jumcada waajibnimadeedu inay aad u adag tahay inay aad u adag tahay welidaa saas daraaddeeda qaadi ciyaad wuxuu yidhi hada alxadiidu xujatun bayina xadiidkan waa xujo cad muxuu tusaa fii wujuubiljumucati jumcada waajibnimadeeda ayuu ku cad yahay iyo wa kownihaa fardan inay farad tahay meesha laga qaadana faradnimadana waxay tahay id ilciqaabu walwaciidu wadabcu walkhatmu inamaa yakuunu cala alkabaa'ir maxaa yeelay ciqaabka iyo goodiga iyo qalbiga la xiro waxay arrintaasu ku imaataa in laga in lagu dhaco dembi kabaa'ir ma ahan xataa dembi saqiira marka jumcada ka tegideedu waa kabaa'ir min kabaa'ir dunuub waxayna ogsoon tahay magaalooyin dhaba muslin ah salaada jumcada marka la tukana dadaa socsocdo aan yarayn dadaa iska socsocdo aan yarayn marka hadday dadkaas yihiin kuwii jumcada ay waajibka ku aheed dadka saaray weeye waana arrin waxa weyaan cuquubo weyn ayaana ku wajahan markaas wa can salamata bni laqwac salamata bni alaqwac radia allahu canhu qaal kunnaa waxaan ahay nusallii kuwa tukada maca rasuulilaahi rasuulka ilaahi la jirkiisa sala allahu calayh wasalam aljumucata jumcadaan tuka jirnay uma markaan tukanno ka gadaal nansarifu waa gadoomi jirno guryaheenniyaan aadi jirnay walxaal laysa lilxiitaani derbiga uusan u sugnaan dillun wax hoos ah hooskaasoo nastadillu bihi aan harsanno muttafaqun calayhi walafdu lilbukhaariy wa fii lafdin limuslimin lafdi muslimna waxaa u sugnaaday kunnaa waxaan ahay nujammicu kuwa jumcada tukada macahu nabiga la jirkiisa idaa zaalat ishamsu qoraxdu markay leexato waa kaasaa waqtiga markay qoraxdu iilato duhurka waqtigiisu galo markaasaan jumcada tuka jirnay uma markaas kadib narjicu waa laaga jirnay natatabacu xaalo aan raacraacayno alfaya hooska derbiga hooskiisaan raadayna waa yarya hoos dheer ma leh ma hoos dheer ma laha xadiidkan waxaa wariyey saxaabiga jaliilka la yhahda salamata ibnu alaqwac salamata ibnu camar ibnu sinaan a la yhahda alaslami salamata ibnu camar ibnu sinaan alaslami radia allahu canhu salamatu aqwac ayaa loo yaqaan laqabkiisa wuxuu ahaa saxaabi geesi ah oo caan ku ah geesinimada orodkana caan ku ah farduhu la tartami jira faraska dheereeya uu garab ordi jiro la tartami jira dagaalada uu ka qayb galay amase ghasawaadkii rasuulka tii ugu horreydu ka qayb galay waa sulxulxudaybiya baycatu ridwaan saxaabadii nabiga la gashay kun iyo afartan boqoluu ka mid ahaa saddex goor ama laba gooruu nabiga beeca la galay maalinkaas dadka kale marmaray la galeen isaga waa ugu celiyey nabigu oo ugu celiyey xikmaddu maxay aheedaa la yidhi geesinimada aheedaa layii waa muhiimadda uu leeyahy ilaa dagaal meesha wey waxa ballanka lagu galaa marka ballan adaga si gaara isaga loo siiyey waxtarka uu dagaalka ka yahay daraaddeed culimmada gabalna waxay yidhaahdeen maya waxaa si gaara loogu celceliyey asagu wuxuu dagaalamaa dagaalka fardoolaydu dagaalanto iyo midka lugta ciidanka uu dagaalamadiiba marka marna tanaa ballanka lagula gala marna tan si kastaba ahaatee dhowr gooraa loogu celiyey ballanka isaga maalinkaas taasuna qiimo gooniyahay tusee qiimo gooniya ayay tusee waa ninkii raacdeeyey halihii dhalay ee nabiga waxa weeyaan markii la dhacay afartan nin oo reer khadafaanaha dhaceen marka geelaas ninkii raacdeeyuu ahaa waa weeraray waana ka daba tegay isagoo keligiisa ilaa dadka waa ka dheereeya isaguye waa ka daba tegey markaasuu bilaabay inuu fallaar la dhaco kuna gabiyo oo yidhahda anabnulakwac walyawma yawma ruddac anugu ninkaygaan idin soo raacdeeyey ina akwacaan ahay maantana waa maantii nacaska la lay jiray rudac waxa weeyaan waa maalintii nacaska la diri jiray weeye rudaca waa waxa weeyaan waa qofka la-iimka weeye oo nacaska ah marka wuu laayey ilaa soddon go iyo waranuu ka soo furtay soddon go iyo waran ah nabiga sala allahu alay sl laba nasiibuu siiyey ar qofka faraska ku dagaalama nasiibkiisiina waa siiyey qofka lugta ku dagaalama nasiibkiisiina waa siiyey marka waxaa la oobsado oo uu dhintay madiinana ku dhintay toddobaatan iyo afar hijriyadu markay aheed ayuu dhintay xadiidkan marka wuxuu caddaynaa waqtiga jumcada salaada jumcada waqtigeedu aad u caddaynaa xadiidka nasna uu ku yahay weliba nas uu ku yahay can salamata bn alaqwac radia allahu canhu qaal kunnaa waxaan ahay nusallii kuwa tukada maca rasuulilaahi rasuulka ilaahi la jirkiisa sala allahu calayh wasalam aljumucata jumcadaan tuka jirnay uma nansarifu kadib waa gadoomi jirno waxaan aadi jirnay macnaha guryaheenii walxool laysa lilxiidaani derbiga uusan u sugnaanan dillun hoos hooskaasoo nastadilu bihi aan harsanno hoos ma lahayn waxa weeyaan waxaa loola jeedaa hoos dheer ma lahayn saasaa loola jeedaa loolama jeedo aslu dilli in la diidayo ee waxaa loola jeedaa waxa weeyaan hoos dheer ma lahayn oo maxaa caddaynaa riwaayadda muslim riwaayadda muslima caddaynayda inuu hoos lahaa laakiin aan hoos ku dheerayn taasaa caddaynaa walxaal laysa lilxidaani derbiga dillun hoos uusan lahayn nastadilu bihi aan harsanno marka hoos waa lahaa laakiin hoos wuxuusan ahayn mid la harsan karo dheer uusan ahayn marka nafyigu waa nafyun lidillin waxa weeyaan tawiil waxaa la anfinaa hoos dheer ee hoos oo dhan ma ahan hoos oo dhan ma ahane waxa weeyaan waxaa la anfinaa waa hoos dheer riwaayadda dambaana caddaynayda marka nafyigu nafyi mutlaqa ma ahane waa nafyu dillin tawiil nafyi hoos dheer oo la harsado ma lahayn muttafaqun calayh intaas wuxuu tusaa marka nabiga sala allahu calayh wasalam jumcada wakti hore inuu ka bixi jiray wakti hore wakti waxa weeyaan qofka marka derbigaas uu tago uusan hoos dheer ka helay inuu isku dhejiyo maahane uusan hoos dheer u harsado ka helay marka bal jumcada yada waktiga laga baxo aan aad u fiirino marka waxaa waa derbiga hooskiisa xagguu joogaa marka annaga ka baxno jumcada marka wakti dhe hore in laga bixi jiray ayay ku tuseen wa fii lafdin limuslimin lafdiga muslim waxaa ku sugnaaday kunaa waxaan ahayn nujamicu kuwa jumcada tukada macahu rasuulka la jirkiisa idaa zaalat ishamsu qoraxdu markay iilato ka nasiga xadiiska jumcada waxaan tukan jirnay qoraxdu markay iilato oo waxa weeyaan ay cirka dhexbartankiisa ka leexato dhankaas oo mashriq ay u leexato waa marka duhurku galo waa marka duhurku galo uma narjicu waa laaba jirnay natatabacu xaalan raacraacayno alfaya hooska soo ma jeedo hoos inuu jiro hooskaan raadaadayna marka hooskii waa yaryaha waa jira waxa la anfinaya waa hoos dheer hoos dheer weeye marka xadiidkan wuxuu nas ku yahay oo ku cad yahay waktiga duhur waktiga waxaan rabaa jumcada la tukanayo waktiga jumcadu waa waktiga duhurka waa waktiga duhurka ee laba waqti ma kala ahan laba waqti ma kala ahan وعن سالم بن سعد رضي الله عنهما قال ما كنا ما أنان أهين ويري سالم بن سعد نقيل كوا قيلو شدا ولا نتغدى كوا قدينا ما أنان أهين إلا بعد الجمعة الجمعة ما كان سويت كنا كقد المعنى متفق عليه واللفظ للمسلمين وفي رواية رواية وحكسنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت رسولك رواية مسلمة ولي مركا وقت رسولك ما نقيلو شجرين qayruushaga waa hurdada oo la seexdo waxa weeye markay lix saac xoogaa iskusii dhowdhowda oo cinda alistiwaa agtiisa nisfu nahaar hoos hurdada la seexdo kaasaa la yidhahdaa qayruula maa kunaa maan ahayn naqiilu kuwa qayluushadaa walaa nataqadaa kuwa qadeeyana maan ahayn ilaa bacda aljumuca jumcada kadib maahan markaan soo tukana kadib aan seexana jirnay qadayna jiray muttafaqun caleyh walafdu limuslim wa fii riwaayatin fii cahdi rasulilah waxa uu sheegaa waa waqtigii rasuulka weliba sala allahu caleyh wasalam xadiidkan saxaabiga wariyey waxa weeyaan waa sahl ibnu sacad ibnu malik alansaari alkhasraj abulcabaas akunyadiisa la ydhaha magaciisa marka hore xasni ala dhihi jiray nabigaa bedelo sahal ku bedelay xasni waa adayg shay adag wey sahalna waa fudayd wey marka nabiga waa bedeli jiray magacyaalka macnahood uusan fiicnayn waa bedeli jiray qofka haddaan magaciisu fiicnayn xasni ala dhihi jiray nabigaa sahal ku bedelay mid fudul dabeecad fudud walidaa saa daraaddeeda fiiri magacyada fiican moobtahay tafaa-ul fiicanay tusahay nabiguna tafaa-ulka waa jeclaa maalinkii oo sulxulxudaybiya la gelayay markii suhayl ibnu camr ay soo direen kufaartii quraysheed iyay soo direen suhayl nabigu wuxuu ihi sahul alamr arrinku waa fudulaana marka maanta hale suhayl soo maaha fudayd soo maaha magaciisu khalaas tafaa-ul fiicanu ka qaada marka wuu jeclaa tafaa-ulka nabiga sala allahu calay wasalam magaciisana saasuu u bedelay nabiga sala allahu calayh wasalam sidaas ayuu u bedelay marka waa saxaabi jaliil ah nabiga sala allahu alay slm markii la oobsaday wuxuu jiray shan iyo toban sano magaalada madiinu ku dhintay sanata ixdaa wa tisciina sagaashan iyo kow hijiradu markay ahayd ayuu magaalada madiina ku dhintay culummada taarikhda gabolkoodaba muxadisiinta waxay yidhaahdeen wahuwa aakhiru man tuufiya minhum bilmadiina saxaabada qof ku dhintay madiine isaga ugu dambeeyey saxaabi ku dhintay waa qowl ma ahan qowl laisku waafaqsanya waa aqwaasha culummada mid ka mida wey waxaa ugu dambeeyey sahl ibnu sacad ibnu maalik ayaa ugu dambeeyey xadiidkii taan wuxuu caddaynaa waqtiga jumcada ay soo tukan jireen wuxuu leeyahay qayruushiga iyo qadaduba jumcada waa nooga dambeeye waktiga jumcada la tukanaa culummadu waa iskhilaafeen laba qowlayna keliya qowl wuxuu leeyahay jumcada waktigeedu waa waktiga salaada duhur waa bacda zawaal waxaana ugu dambeeya waktiga duhurka ayaa ugu dambeeya waxaa waajiba khudbadu inay dhacdo waktiga zawaalka kadib qabla zawaal hadday dhacdo ma ansaxayo waktigaas waa inay dhacdo sidaasoo kaleeto salaaduna waktigaas waa inay dhacdo laakiin waa in awalka laga tukada madhabkaasi waa madhabka jamaahiiru ahlicilmi waa madhabka aimada saddexda abu xaniifa maalik iyo shaafici iyo riwaayad imaam axmed aajuri uu doortay ibnu qudaama uu doortay mirdaawi uu doortay oo aimadaas xataa xanaabilada ay rajaxeen weeye adilada ay daliishadeenna sariix wey waxaa ko aada uga caddan badan xadiidka salaamata ibn اlakwac lafdiga muslim waxa weyn kunaa nujamicu macahu ida zaalat الshamsu waa cadda sariix wey marka wax ta'wiila lama geli karo waa xadiid sariix oo cad weeye waxaa lamida xadiidka anas ee bukhaari uu wariyey baabna uu qabtay baabu waqti اljumucati ida zaalat الshamsu imaam buhaariya saxiixiisa baabkaas u qabtay baabkan wuxuu ka hadlaa jumcada waqtigeeda markii qoraxdu ilato xadiidkaas anasna wuxuu leeyahy kaana rasuul lahi sala allahu alay slam rasuulku wuxuu ahaa yusalli mid tukada aljumuca xiina tamiilu shamsu marka qoraxdu leexato qoraxdu markay leexato dhankaas ay u dhacdo u leexato markaasuu jumcada tukan jiray xadiiskaasna waa sariix asna xadiiskaasna waa sariix wuxuuna weliba tusaa muwaadaba nabigu inuu daa'imi jiray waktigaas maxaa yeele kaana weeye kaanada haddii mudaaric ficil mudaaric khabarkeedu uu noqdo badanaaba waxay tustaa muwaadaba kaana yafcalu hadii la yidhaha unta kaana laga dhigo qabarkiina ficil mudaaric uu noqdo muwaadabay tustaa sida badan oo haalibka hayru haalib calaamo kale lagu gartaa waa jira waa jira marka axaadiistaasu sariix ay ku tahay saxiixna waa tahay waqtigeedu waa saas qowlka labaad waa madhabka xanaabilada madhabka xanaabilada waxa weeyaan oo imaam axmed ibn xambal uu ku tegey waxay tahay waktiga jumcadu waa waktiga ciidda qoraxdu hadday dhulka ka go'do oo markay soo baxdo rubisa haddii la joogo layska tukan kara jumcada jumca waa layska tukan karaa ay leeyihin waa layska tukan karaa istidlaalka hal xadiid oo saxiix oo sariixa ma leh madhabkaasu hal xadiid oo saxiix oo sariix ma leh axaadiista ay daliishadeen saxiix waa laakiin sariixaysan ahayn kuma cadda oo macnahaas ma caddaynaydo kowna waxaa ka mid ah axaadiista ay daliishadeen waxaa ka mid ah xadiidkan sahl ibnu sacd waxa weeyaan qayluushiga iyo qadada jumcada waa nooga dambeeyey u yidhi waxay idhaahdeen waxaa la ogsoon yahay qayluushiga ma ahaa jirin bacda zawaal qabla zawaal ay carabta u tiqiin qayluushiga oy qayluusha jireen qabla zawaal qadadana waxay qadan jireen qabla zawaal marka xadiidkaasaan ka fahmayna yidhi laakiin waxaa la yidhi musalla ma ahan daliil sariixa keena inay saas ahayd arrintu waxay kaloo daliishadeen xadiidka jaabir oo ah kun kunaa nusalli maca rasuuli lahi sala allahu alay slam rasuulkan la tukan jirnay uma narjicu fa nuriixu nawaadixana rasuulkan inta la tukana jumcada aan awrta waraabida beeraha celasha shubta aan ka dhigi jirnay rarka oo nasi jirn ayaan nasi jirnay xiina tazuuru shamsu marka qoraxdu ilato allakin gadaal kala soco marka waxay dhahdeen awrta ceelka shubta waxa weeyaan waxaa muuqata haddaan waktigaas salaada la tukado kadib rarka laga dhigaayey in waxa weya salaadii qabla zawaal lasoo tukadaan meeshaas ka fahmaynayda qabla zawaal in lasoo tukaday calaa kulli xaal waxa weeyaan sida saxiixa ah waxay weeye madhabka jumhuurta labada xadiid oo saxiixna ah sariixna ay ku caddahay ay ku caddahay waxaa alxamdu lilaahi ah xanaabilada laftirkoodu waxay leeyihiin sida afdalka waa waktigan waktu zawaalkaa laba shay daraaddeed marka waxaa afdalah waktu zawaalka ko midda ugu horayda culimmada dhan waxay itifaaq ku yihiin afdal inay tahay bacda zawaal hataa qolada leh qabla zawaal waa banaantah waxay lehin afdal maaha ko tan labaadna khilaafkeed ka bixe marka waxa weeyaan qolada xataa le qabla zawaal ay banaantah waxay lehin afdal waxaa bacda zawaalka بعد زوالك أفضل ابن قدامة وحر الأولى ألا تصلى إلا بعد زوال ابن قدامة أئمة أقوى وين متاكرين تحنا بلا كمضاء وهو يري وحا هبون إلا لتكن إلا بعد زوال ليخرج من الخلاف سقفك خلاف وضحه ويفعلها في الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها فيه haddana uunu u tukano waqtiga nabigu tukan jiri fiiri marka hore inaan lahayn nabigu inuu tukan jiri tan hore laba shay ku fiican tahay horta khilaafku waa ka baxa waa la isku waafaqsan yahay waqtigan uun afdal yahay tan labaadna qofku wuxuu tukaa uu yidhi waqtigii nabigu samayn jiray fii akari awqaatihi laakiin wa yucajiluhaa fii awali waqtihaa duhurka waqtigiisa kan ugu horey waa in laga dhiga maahan annaga duhurka kadib la tukada ayaam daradana haysata waxay tahay salaada duhur u fiirsada iyo jumcada waxa annaga dambayda jumcada masaajid aarkooda waa saas idinku u fiirsada khudbadana wuxuu bilaabaa khadiibku waktigii duhur la tukan jiray uu bilaaba markaasuu laba khudboo dhaadheer oo qubanahon badan ama nuxor badnayn akrina markaas kadib haddana qur-aankii akrina u tujinaya markaasaa sideed sac laga baxa agteed ama toddoba sac iyo bari toddoba sac kuwa degdega toddoba sac masaajid hadda laga tukada miyaad aragteen magaalada maadnaad arag soo ma laakiin jumcooyinka waad arkaydan iyadoo lagu jiro duur toddoba sac marka waa midaas madhabkaas madhabka aan saxda ahayn oo wax qaba aan la arag in duurkii laga fi dabamariyo waxaa la rabaa khudbada khudabada khudbooyinka aqrina mar alla waktiga ugu horeeya duhurku galo inay mimbarka koraan khudbadana ay gaabiyaan khudba nuxur leh oo gaaban ka dhigaan salaadana ay waxa weeyaan suwarkii nabigu ku tujiy ku tujiyaan khalaas laga baxo waktigii duhurka la tukan jiray ama kaba horba laga baxo oo waktiga un awelka salaada laga baxo awalka waqtiga in la tukado weeye sidaas sidaas saxda sidaas ilaa dadaas soo degdegay saaka barqadii yimid waa in dadkaas la ilaaliyo xurmadooda iyo xaqooda sunada nabigana la waafaqo wa an jaabirin ana nabiya sala allahu alayhi wasalama qaal wa can jaabirin ana nabiya sala allahu alayh wasalama kaana de qaala kuma jirto wa can jaabirin ana nabiya sala allahu alayh wasalama kaana wuxuu ahaa nabigu yakhdubu mid khudbada akriya qaa'iman xaalu yahay mid taagan isagoo taagan uu khudbada akri jiray fa jaa-at waxaa timid ciirun awr safara awrtaasoo mina shaami shaam xaggiisa ka timid fanfatala naasu dadkii waa gadoomeen ilayhaa awrta xaggeeday u gadoomeen xataa lam yabqa ilaa uusan harin ila tnaa cashara rajulan laba iyo toban nin maahana wax kale ilaa aysan ku harin masaajidkii rawaahu muslim ayaa wariyey jaabir ibni cabdilaahi wuxuu yihi nabiga sala allahu alay slam kaana wuxuu ahaa yakhdubu mid khudba akrinaa qaa'iman xaalu yahay mid taagan isagoo taagan uu khudbada nabigu akrinayay fa jaa-ad waxaa timid ciirun awr safarahaa timid awr safara ayaa timid waxa weeyaan ciir waxa weeyaan waa ismu jamc mufrad male awrta raranoo badeecada wadaa la ihahdaa ciir marka awrtaasun un unta cuntay siday sida riwaayadda bukhaari ku sugan ciirun taxmilu طacaaman cuntay siday cunto ayay siday cabdiraxmaan ibnu cawf ayaana iska lahaa waxaana waday dixyatulkalbi ayaa waday cabdiraxmaan ibnu cawfaana iska lahaa sida saxiixaynka waxa weyn ku sugan marka markay timaado waxaa carabtu ay dhaqan u yiqiineen gurbaan in la garaaco gurbaan in la garaaco si loo garto badeecadii inay timid waa nuucun xayisiiska ka mid a badeecadii si loo garto loo ogaado inay timid waxa weeyaan in oo waxa weya gurbaan la garaaco gurbaankii markay maqleen ay masaajid ka yaaceen badeecada aada loogu baahnaa aada loogu baahnaa aada loogu baahnaa marka waa baxeen waa ay aadeen marka meeshii waxaa ku soo hartay oo kaliya waxa weyan xataa lam yabqa fanfatala annaas dadkii waa gadoomeen ilaah awrtay u gadoomeen xataa lam yabqa ilaa uusan harin ilaa tnaa cashara rajuna laba iyo toban nin maahan rawa muslim weriy riwaayadaha gabal waxay sheegayaan markii nabiga sala allahu calayh wasalama ay ka tegayeen ragga tegey in waxa weeyaan salaada lagu jiray riwaayad bukhaariga waxaa ku sugan baynamaa naxnu nusalli riwaayad waxaa ku sugan wa naxnu nusalli riwaayad bukhaariya weliba wa naxnu nusalli aa ku jirta hadda riwaayaddaana maxay leedahay kaana yakhdubu qaa'iman ay leedahay fiiri riwaayaddan waxay leedahay nabigu waa taagnaa riwaayadna waxay leedahay waa tukaynay qur-aankuna muxuu leeyahay waidaa ra-ow tijaaratan markay badeeco arkaan ganacsi ow ow lahwan ama cayaar waa gurbaankiiy infaduu ilayha xaggeeday aadayaan wa tarakuuka qaa'ima waxayna kaa tegayaan adoo taagan qur-aankuna xadiidkan oo ah inuu taagniday uu waafaqa xaafid ibnu xajar waa la jamcinahy labada riwaayo waxa weeyaan riwaayadan oo sariixa cad oo nabiga oo taagan oo khudbaynaya i riwaayadan sai cadda kaana yakhdubu qaa'iman ay leedahay waa taagna khudba akrinaayo qur-aankiina sariixuu ku yahay wuxuu leey waidaa ra-awka tijaaratan aw lahwan infaduu ilayhaa wa tarakuuka qaa'iman marka wuxuu leeyahy xaafid ibn xajar waa la jamcinaa riwaayadaha dhahaya khudbu akrinaayey iyo midale baynamaa naxnu nusalli ama le wa naxnu nusalli le waxaa lagu jamcinaa nusalli ay nantadiru salaa amase salaadadaba waay musallid waxay ula jeedaan jumcan tukayno khudbadiian ku jiro marka isma diidayaan khudbada iyo jumcadu ilaa way isla socdaan labada ragc ay jumcadu kalama haraan maadaama isla haraan waa salaadii qayb un ka mid a waa ka mid a marka min tasmiyati shay bimaa yuqaaribuhu ala ihahdaa shayga in lagu magacaabo wax ku dhow min tasmiya tasmiyati shay bimaa yuqaaribuhu a la ihahdaa marka taasaa la isku waafajina xadiidkan wuxuu daliil u yahay khadiibka khudbada akrina inuu taagnaado khudbada labada khudbo waa in istaag lagu akriyo ayadoo istaag uu awoodo khadiibka ma fadhiisan karo lama ogola inuu fadhiisto sida sawaabka waa sidaas xadiidka ku cad sidaas weeye qur-aankana ku daahirkiisu uu yahay xadiidkan waxaa kaleeto ay u daliishadeen maalikiyada cadadka ugu yar oo jumca ku guntantaa inuu yahay laba iyo toban haylwaakaasa labiiyo tobankii jumcana lama joojino meel in lagu joojiyo sheegayda lama hayo labiiyo tobana soo hartay nabigu waa iska wata waa iska wata marka waxaa aad la yskugu khilaafaa waxa weeyaan cadadka ugu yaroo jumca ku guntami karto waa imisa marka waa qowl ka mida aqwaasha maalikiyadu waxay leeyiin labiiyo toban wey xadiidkaa saxiix muslimkaa noogu daliila laakiin waxaa lagu naqdiya hal maada mid waxaa la yidhi waa inkugu daliil labiyo toban in khudbo ka ansaxaydo iyo khadiibkooda waa inkugu daliil laakiin ka yar inaysan ka ansaxayn daliil u keena ilaa labiyo tobanaa hartaye haddii tobanu hari lahayd inuu jooji laha haa u daliil tanoo kale waxa la hahda waaqicatulcayn aa la yidhahda waaqicatulcayni laa tadullu cala alcumuum aa la yidhahda qaacidada usuuliga waa saas waa arrin si u dhacday arrintu si hadday u dhacdo looma deliisho karo caam oo si kale hadday u dhici lahayd in xukunku khilaafsanaa lahaaya lagaa rabaa daliil ilaa marta un arrintii dhacdaa waxay ahayd labiiyo toban inay soo hareen hadday inta labadu tagto tobanu soo hari laheed khudbada in la jooji laha ayaa lagaa rabaa ma keeni kartid halkaad ka keeni daliil ma keeni idan marka labiiyo toban iyo imaam inay khudba tukan karaan xadiidka waa ku caddahay waana xadiid saxiix muslimka ku sugan oo saxiixa laakiin ka yar inaysan tukan karin daliil uma ahan sidaasaa loogu jawaabay maalikiyo sidaasaa loogu jawaabay waana insha allah masaladaas baabkeedu waa soo socdaa laakiin xadiidka masalada haddeer waxa weyn uu halkan u keenay khudbada waa in istaag lagu akriyo masalada muhiimka iyo masalada labaad oo ah laba iyo toban iyo imaamka in khudba ka ansaxaydo labada xuguna cadcad laakiin masalada imisa cadadka cadadku waa imisa waa noo soo socota insha allah isaga keena xadiis wa can ibni cumara qaal qaala rasuulu lahi rasuulka allah yidhi sala allahu calayh wasalama man adraka qofkii soo gaara ragcatan ragco ragcadaasoo min salaatilجumucati salaada jumcada ka mid ah iyo waqayriha salaad kale falyudif ha ku daro ilayhaa ragcada uqraa ragco kale ha ku daro waqad tamad waana u dhammaystirantay salaatuhu salaadiisa rawaahu nasaa-iya wariy iyo wabnu maaja wa daaruqudniga waa wariyey walafdu lafdigaruna low daaruqudni u sugnaaday wa isnaadu xadiidkan sanadkiisa xaafidku wuxuu yidhi saxiixun waa saxiix laakiin qawaa wuxuu xoojiyey abu xaatim irsaalahu inuu mursal yahay ayuu xoojiyey inuu mursal yahay ayuu xoojiyey xadiidka xadiidka marka xadiid saxiixa weeye xaafid ibn cabdilhaadi waxa weye muxararka wuxuu yidhi isnaaduhu jayid uu yidhi xaafidkuna halkan wuxuu yidhi isnaaduhu saxiix ayuu yidhi a'imo kalena waa saxiix yidhi sheekh naasirudin albani irwaa lqaliilka waa saxiix ayuu ku yidhi xadiidku waa saxiix marka xadiidku waa saxiix xadiidkan wuxuu tusaa oo daliil cad u yahay qofkii jumcada soo gaara hal ragco hal ragco hadduu soo gaaro khalaas jumcadii waa soo gaaray ragco kaluu ku daraa khalaas jumcadiina waa soo gaaray qofkaas dafiiri waxaa seegtay khudbadii oo dhan way ka gudubtay kadaalika ragcana waa ka gudubtay ragcadii labaad uu soo gaaray ragcadii labaad ayuu soo gaaray ragcadii labaad ayuu soo gaaray marka qofkaas qofkaas waxa weeyaan ragca kal iskaga darsana ragcada labaad ragcadana maxaa lagu soo gaari karaa horaan usoo ogaanay rukuucda hadduu marka ragcada labaad markuu rukuuco imaamku uu soo gaaro oo uu ku xirto allahu akbar yidhah oo uu rukuuco rukuucda ku xasilo asagoon madaxa soo qaadin imaamku hadduu ku xasilo khalaas jumcadii waa soo gaar haddii laakiin madaxa uu soo qaado isagoon rukuucdii ku xasilin markuu saas jilbaab u qabsado u madaxa soo qaado khalaas weeye jumca waa seegtay jumcuu niyeysana allahu akbar markuu yidhi jumcuu niyeysana waa iskala wadaa markuu assalaamu calaykum yidhahdo duhur niyeysana kaasuu afar ragcad tukana marka hore jumcanimuu la sii wadaa mar alla markay salaadaasu dhammaato oo waxa weeyaan uu wuxuu niyeysanaa waxa weeyaan wuxuu niyeysanaa duhur markaasuu afar ragcad tukanaa laba niyuu ku tukanaa marka marka xadiidku taasuu sariix ku yahay oo ku caddeeyey in hal ragca lagu soo gaaraa salaada jumcada waxa weyan waa madhabka qowlka jamaahiirta afarta madhabooda ka mid ah saas ku tageen saxaabada in badan oo ka mid ah oo uu ka mid yahay cabdullahi bni cumar oo uu ka mid yahay anas ibnu maalik oo uu ka mid yahay cabdullahi bni mascuud dhammaantood sidaas ayay ku tageen sidaas ayay ku tageen qaar taabiciyaalka ka mid ah sida caddaa iyo daawuus iyo mujaahid iyo mabxuul iyo waxay ku tageen waxa weeyaan shay khudbada ka mid a haddaan qofku soo gaarin qofkaasu ma soo gaarin jumcadii iska daa labada ragco xata waxaa shardiga yidhahdeen marka aad jumca ka ansaxaydo inaad khudbadii wax ka soo gaarto inaad khudbadii wax ka soo gaarto taasaa shardiya laakiin waxa weeyaan haddee qowlkaas dhowrka taabici ku tageen wuxuu khilaafsan yahay axaadiista saxiixa ah oo uu ka mid yahay xadiidka caamka ay abu hurayre bukhaari iyo muslimba ay wariyeen man adraka ragcata min asalaati faqad adraka sala waana caam asalaata asha ku jirta waxa weya jinsiya qofkii sideedaba salaad hal ragca ka soo gaara salaadaas waa soo gaartay jamaacada haddaad ragca ka soo gaarto waa soo gaartay jumcada haddaad ragca ka soo gaarto waa soo gaartay xadiiskana bukhari muslim ku yaalla marka xadii axaadiistaas midkaas bukhaari muslim ku yaalla iyo midkan waxa weeya nasaa-i ibnu maaja iyo daarqudni ay wariyeen dhammaan waa khilaafsan yahay marka qowlkaas dhowrka taabic ay ku tageen afarta madoobe siday ku tageen axaadiista saxiixana waafaqsan sidaas ayaa ah qowlka raajixa ah sidaas weeye laakiin qofku inuu aad ugu dadaalo wey inuu jumcada khudbada soo gaaro kasoo hormaro oo uusan noqon qof wehsilow ah oo uusan noqon maalin kasta inuu ragcad dambe kasoo xirto waa arrin ayaan dara dad badan hadde diinna dhegaysan maayaan oo meesha lagu akraano warkama hayaan maalinka jumcada ah wuxuu yimaadaa ataxiyaadka agtiisa laba ragcu intaqac kasuu iska taga haddeer marka la sheegaayana ma joogo bal kaas maxaa u marka u maqan kaasaa dadka ugu ayaan daran waxa weeyaan waxaa la sheegay dad badan oo jumcada intaa gadaal ka yimaada oo beeshaas banaanka masaajidka buuxa inta iska yimaado marka iyadoo la tukanayo labadii ragcaba tagtay uu waxa weeye inta ku xirto ataxiyaadko laba ragco qac kasuu iska dhaqaaji masjidna maba yimaado asag marka wax la akrina maalinta jumcadana saasay u tahay marka qofkaasu waa qof ayaan daran marka qof aad u ayaan daran weeye marka qofka noocaasu marka ilahay in looga cabso dadka noocaasana lagu baraarujiyo wey وعn jاaبر بن سمرةa رضي الله عنهma أن النبي نaبga sلى الله عليه وسلم kاana wuxuu ahaa ykdب mid khudbada akriya qاaئma xaal waa mid taagan ثuma yجliس waa fariisan jiray ثuma yquumu waa istaagi jiray faykdbu khudbadu akri jiray qاaئma xaal yahay mid taagan faman anbacka qofkii kuu sheega أnahu nabigu kaana inuu ahaa ykdbu mid khudbeeya jaalisan xaal yahay mid fadhiya faqad kadaba ben uu sheegay kaas أkrajahu mslima xadiiskana soo saaray xadiidkan wuxuu caddaynaa nabigeena suban salى اlahu alayh wasalam qaabka u khudbay jiray ana nabiya salى اlahu alيه wasalam kaana yakdubu waa khudbay jiray qaa'iman xaal yahay mid taagan kaanadii waxa weyaan ficil mudaarica khabarn u noqday waxa weyaan wuxuu tusaa istimraar iyo dawaam waa daa'imi jiray istaag inuu ku khudbeeyo marka xadiidku wuxuu tusaa istaag in lagu khudbeeyo sidaas weeye in istaag lagu khudbeeyana waxa weeyaan aimada gobol waxay ku tageen inay tahay waajib inay tahay waajib xaafid ibn cabdilbari wuxuu yihi ajmaca alculamaa culammadu waxay ku ijmaaceen calaa ana alkhudbata laa takuunu ilaa qaa'ima inaan khudba u ahaanayn ilaa qof taagan maahane liman qadara cala alqiyaama qofkii istaag awooda haduu awoodi waayo haddee waa iska fadhiisanaa sidaas wuxuu ku leeyay istidkaarka ibnu rajab alxambali ayaa tacaqubay hadalkiisa fatxulbaariga oo wuxuu yidhi lacalahu araada ijmacum calaa istixbaabi dalik istaag in lagu khudbeeyaa inay sunnatoo sida feecan tahay sidaas ula jeeda huy sidaas ula jeedaa maxaa yeelay in badana waxay ku tageen fadhina inay ku ansaxaydo laakiin karaahiye ay tahay waa karaahiyo laakiin khudbadii ma ansixin lama laha in badanaa ku tageen waana qowlka abi xaniifa iyo maalig iyo qowlka mashhuurka aho axmed iyo iyo isxaaq weliba so uma jeedin laakiin imaamu shaafici iyo riwaayad waxa weeyaan imaamu maalik waxay ku tageen waa waajib khudbaduna ansixi ma haddaan istaag lagu akrin waana sida xadiidkan saxiixa ah ku sugan in nabigu yeeli jiray kacb ibnu cujra masaajidku soo galay markaasuu arkay cabdiraxmaan ibnu muxakam oo khudbo akrina isagoo fadhiya markaasuu yidhi unduruu ilaa hada alkhabiis fiiriya midka xunkaa khabiiska xumaanta badan yakhdubu qaacidan fadhiyuu khudbo ku akrinaa waqad qaala allahu tacaala allana wuxuu leeyahay waidaa ra'w tijaaratan aw lahwan infaduu ilayha wa tarakuuka qaa'ima ilaahayna qaa'iman uu leyahy isna meeshaanu fadhiya fiiri bal waxaas khabiidka ah marka sida uu inkireeyahay kutuse waxay kutusaydaa macnaha saxaabaduna inay saas u inkiri jireen marka waa waajib waana qowlka shaafici iyo imaam maalik riwaayad laga wariyey dhammaanna ay isla ogol yihiin inay sunno tahay oo haddaad fadhigii ku tukato horta ma ansixin waa qowl daliil xoog lel qowlka dhahaya waa ku ansaxaydaan wuxuu leey karaahiyad ku suganta karaahiyana ajar ma leh karaahiya ajar ma leh ajar la-aanay leedahay marka waxa weeyaan sida sawaabka masalada raajaxa waa inuu khabiif yahay qofka fadhiga ku akrinaa isagoo awoodo inuu istaago ayna waajib tahay in la istaago ka ana nabiya nabiga sala allahu calay wasalam kaana wuxua yakhdubu mid khudbada akriya qaa'iman xaaliya mid taagan uma yejlisu waa fariisan jiray waxaa kaloo xadiidku tusaa in waxa weyan labada khudbo dhexdooda la fariisto labada khudbo dhexdooda khadiibku waa inuu fariisto waa inuu fariisto waxa weeyaan fadhigaas culmo in badanoo ka mida waa sunna yidhaahdeen laakiin shaaficiyadu waxay leein waa waajib nabigaa fadhiisan jiray waana daa'imi jiray khalaas marna kama tegin idan marka waa waajib sidaasay ku tageen culammada kalena waa sunnay leeyihiin marka maraba haddii laisku haysto waa waajib iyo waajib maari waa sunno oo aanba lagu lahayn ma ahan wax fiican waxa weeyaan weliga adugu waa inaadan fadhigaas ka tegin nabigu waa fadhiisan jiray fayakhdubu uma yaquumu nabigu waa istaagi jiray fayakhdubu waa khudbay jiray qaa'iman xaabila mid taagan mar kale unta fadhigaas ka soo kaco fadhigaas markaa imisuu la eg yahay wax oo waxa weeyaan xad ah oo shareecadu caddayday leedahay intaasuu la eg yahay lama hayo lama hayo qaar ay yidhahdeen suuratu ikhlaas intii la akriyuu la eg yahay wax daliila male keliya waxaa laga rabaa fadhi un labada khudbo kala saara adkaar lagu akriyana male laa khadiibkana adkaaru akriya male walaa dadka dhegaysanayana adkaaray akriyaan male marka waxa weeyaan khadiibka khudabada badankooda waxa weeyaan faاstaqfiruuh ina wlafur raxiim intay yidhaahdaanoo marka ay badan istaqfirullah istaqfirullah istaqfirullah ay shacabkana iska leeyihin waa un wax laska laiska daba meersaday maahane xadiid saxiixa ma laha marka asna inuu amro ilaahay weynaa ka dembi dhaaf dalba inuu waxdi guud ula jeeda maahane meeshaan istikfaar gooniyu sharci maaha meeshaan istikfaar gooniyu sharci maaha du laakiin ula jeeda war ilaahay weynaa dembi dhaaf weydiista waa sax taas mar kasta in ilahay dembi dhaaf la iska weydiisto marka adkaar ay leedahay ma leh laa ma'muumiin walaa khadiib marka waa sidaas wey fadhigaas qadar gooniyana male uma yaquum waa istaagi jiray fayaqdubu waa khudbay jiray qaa'iman xaabila mid taagan mar kale inta istaagu akri jiray taas waxay kutusaydaa oo u daliil xadiidku u yahay inay sharci tahay laba khudbo in la akriyo salaada jumcada salaada jumcada waa maalin dadku isku imaanayaan marka waa in laba khudbo la akriyo dadka khayrka loogu sheego xumaantana looga reebo oon hadal iska qubana ahayne waxa weeyaan xikam iyo waxa weeyaan wacdi iyo tarkiib iyo tarhiib iyo ama axkaam iyo waa in dadka loo sheego culimmada gobol ka mida waxay dhahan waa shardi labadaas khudbo waan madhabka abu xaniifa maalik shaafici axmed iyo in badan oo ka mid bal alqaadi ciyaad wuxuu yidhi ikmaalu lmuclimka wuxuu yidhi wa ilayhi dahaba kaafat lculamaa culimmadu dhan saasay ku tageen ibn qudaamana muqdiga wuxuu ku yidhi laa naclamu laa laa naclamu fiihi mukhaalifan ila alxasan xasan unbaa laga sheegay wax khilaafay xasan basri qof khilaafay xasan laftigiisana laba qowlaa jirta qowle maya khudbo waa laga maarmaan hadduusan waxa weeyaan khudbo akrina duhru tukana qowlahaaba jiraba iyo qowle maya marka labada qowl mid dambeeyana lama yaqaan calaa kulli xaal a'imada muslimiintu sidaas ayay ku tageen qowlkaas labadaas qowl oo xasan basri iskhilaafsanaa jirto midna jumhuurta u kuwaafaqa midna uu ku khilaafa wuxuu yidhi jaabir ibnu samura faman ambaaka qofkii kuu sheegay annahu nabigu kaana inuu ahaa yakhdubu mid khudbeeya jaalisan xaaliya mid fadhiya faqad kadaba beenu sheegay marka waxyaalaha tusaya ka mid tahay inay waajib tahay nabiguna daa'imay istaagi waxa weyn istaaggaas akhrajahu muslim ayaa xadiidkan soo saaray wey وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله رسولك إلهي وحوها صلى الله عليه وسلم إذا خطب مركو خطبينا احمرت عيناه لبدي سيندود وقدودة جرين وعلى صوته أدكي سنة وقرنق جري عطبار وكهد جري واشتد قضبه عردي سنة وأدكا جرتي حتى كأنه واحد مدى مندير جيش عيدا إن أدقايو يقول أوليه صبحكم والعلوك يصبح لي إن صاقر إنكو وابريستي ومساكم ورقلتي إن صاقر عدوك إنو ليه هاد مدى ويقول وخدي جري مركو حمدك أخريا كقضال أما بعد انتاس كقضال فإن خير الحديث هذا الوحى وخير بران كتاب الله كتابك الله وخير الهدي هنون وحى وخير بران هدي محمد النبي محمد هنون كيسي دريق كيسي صلى الله عليه وسلم كاس أياء خير بران وشر الأمور عرمها لما وحى أبلايا بران محدثاتها وحيلها القضال لغا صدري الدين وحيلها الدين تقضال لغا صدرها وحوى البؤرين أبلايا بران وكل بدعة ضلالة بدعة كستانا وبعضي بدعة حقا ما جرتو رواه مسلم وريه وفي رواية وحا كسغناته له مسلم وسغناته كانت وحيهات خطبة النبي نبي خطبتيس صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة مالنتا جمعة وخطبينا يحمد الله الله متمهدي وان وحو ديجينا نبي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ساسو ديجينا ويثني عليه إلهي وأمان جري ثم يقول وحو ديجينا إثر, إثر ذلك أرنتاس قبال كده إثر ذلك أرنكاس جلالكيس ودي جري والحال قد على صوت عدكيس وقرن قضي ودي جري أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله عدك يوم مركز قرن كعي ومركز دي جري هذا الكاس نمبي أخرج سلاس ويا وفي رواية له رواية مسلم وحاكسنا لكم دي جري من يهدي الله من يهده الله فلا مضل له من يهده الله قفك إلهي هنونيو وهنون وحويان قدرها وقدره oo hanuunkii waafajiyo waxa weeyaan falaa mudilla qof baadiye kale lahu ma sugnaanin qof ilaahay hanuuniyey oo hanuunkii waaba waafajiyey hidaayatu tawfiiq wey waaba waafajiyo qalbigu ka geliyey taasaa laga hadla hidaayatu dalaala walbayaan maaha allaaba waafajiyo qalbigiisa geliyey falaa mudilla mid baadiye kale lahu ma sugnaanin waman yudlil qofka alla baadiyeeyo ilaahay u qadaray inuu baadi ku dhinto falaa haadiya mid hanuuni kale lahu ma sugnaanin qadar ahaanaaba loo qadarayba dalaal hidaayadii marka waxa weeye waa loo qadarayba inuu baadiyoobo marka qof hanuuni kara ma jiro weli nasaayi nasaayi waxa u sugnaaday wa kul wa kullu dalaalatin baadi kastaana fi naaray ahaa baadi kasta naaray mudan tahay oo qof kastoo baadi ku dhaca naaru gala maaha laakiin naaru mudan yahay wey hadduu doonan alla waa gelina hadduu doonana ka cafina laakiin naar waa mudan yahay xaquuna u leeyahy in la naaro sidaas wey waana saxiix riwaayadaas xadiidkan marka jaabir ibn cabdillaahi radia allahu tacaala canhu wuxuu tusaa axkaam aada u badan axkaamta uu tusaya waxaa ka mid ah sifada la rabo qofka khadiibkaah khudbayna inuu ku sifoobo sifada la rabo qofka khadiibkaah ee khudbada akrinaa inuu ku sifoobo oo waa maxay xamaasad iyo dareen adag waa inuu ku akriyo khudbada wax iska baarida lama rabo fiiri nabiga siduu u akrinayay idaa khadaba ixmarad caynaahu indhaha gaduuda jiray indha gaduud waxay tusaya waxa weeyaan kulayl inuu aad waxa weeyaan dareenkiisu u kacsan yahay wa calaa sawtu codkiisuna waa dheeraa jiri taasuna waxay kutusay codka dheer dhammaantiis ceeb maaha codka dheer hadduu xikma ku jirto maslaxa ku jirto in la dheereeya marka la leey in ankara aswaat la sawt alxamiir waa iska qayla qaylo aan faa'iido lahayn had suuqyada iyo ka qaylido oon waxa weeyaan cod dheer oon faa'iide iyo wax xikmada aan ku socona laga hadla laakiin waxa weeyaan inaad ummadii waxa weeyaan diinkii gaarsiinaydo oo codka aad dheeraydo taas waxa weyan waaba sifadii nabiga sala allahu calay wasalam وعلى صوت واشتد قدب عربي سنو أكاجر marka waxay tusaydaa inuu la socdo waxa uu afka ka akhrina qalbigiisu inuu la socdo oo uu ku taafursan yahay soo ma jeedid inuu ku taafursan yahay waxa uu nabigu afka ka akhrina qalbigiisu inuu daadanayo marka aad uu aroo jiray nabigu markuu khudbada akhrina ah aad uu aroo jiray hatta kaana waxaad moodaa mudiru jeesh inuu ciidan u digayaan moodaa qof cadow arkay oo ciidan u digaya يقول اوله صبحك ورعدك صبحتي انه سوقل ورواك واين سوقل ومساك ورواين كو غلبايست انه ليد مده marka taas maxay tusaydaa khadiibka khudbada markuu akhrina inuu waxa weeyaan ku akhriyo dareen adag uu ku akhriyo oo sifada ugu horeyda la rabo waxay yiraahdaan saddex sifo waa muhiim waxa weeyaan markuu khudbada ridayo si jiddiye iyo dareen adag leh waa inuu ku akhriya habaynu naxwada iyo waxa weeyaan qaladkeedana waa inuu iska ilaaliyo daad inta meeshay soo istaagto aad qalad akrido qof kastoo dareen yaroo luqale markuu maqluuq waaba ka baxay saaxada kulamaba socdaba wuxuu ku mashquulsan yahi war waa maxuu xusheen adna tagtayba masaafaadaad sii goyn marka lama dhegaysan karo qofka aduu waxna ku khudbayna waana maanta khudabada joogta say ku khudbeeyaan khadiim ka dhegaysato inuu nabadgalo waa yar cajaminimadii iyo dadaalxumo labadii la isku darsado badanaaba haddee masaajidana waxa weya waxaa ka khudbaya badanaaba un dadka aan luqada iyo saas ku ahayn a u badan marka dhibaatooyinkayga mid qof kastoo dareen yaroo luqale qofkii kale caamiy waa iska dhegaysana laakiin qofkii dareen luqale waxa weeyaan qaladkii markuu maqlo qalbigiisa halkaas ugu dheg marka way dhaafin wixii xikam xataa fiicna hadii la akriyayo marka inuu qaladka iska ilaaliyo wey mideeda kale waxay dhaha culamadu sajciga badanna inuu iska ilaaliyo xoogaa hadal sajci iyo googoys iyo isku xirxinan waxba qiima male waxaa la rabaa adilo iyo cibaarooyin fudud ee sajci iyo mutaraadifaad alfaad iyo qariib iyo waxaas waxba lama adeegsano labadaad waanayda dadweynaha waa muhiim marka laakiin dareen inaad ku akrido tan labaadna waxaa muhiima mawduuca inuu doorto qof mawduuc muhiim ah ama xalaal iyo xaaraam ka hadla ama tarqiib iyo tarhiib ka hadla adilo u badan inuu doorto taasuna waa muhiim iyo inuusan ku dheerayn oo khudbad uu xoogaa gaaban sidaan arki doonno xikmad badanna xambaarsan uu akriyo saddexdaas sifaba muhiimay u yihiin khudbada ama badu wayaqulu wuxuu dhihi jiray ama bacdu intaas ka gadaal fa ina khayra alxadiidi kitaab ullah hadal waxa u khayr badan kitaabka alle taas waxay kutusaydaa hadal yaa u khayr badan hadalka ilaahay qur-aankuna waa maxay waa hadalkii ilaahay hadalkii ilaahay weeye allah ku hadlay qur-aanka qur-aankan musxafka noogu qoran alla ku hadlay shacirada ma ogole taas ogow midkaan musxafka noogu qorana alla ku hadlay ma ay ogolo waxay leeyiin hadalka alle xaraf ma leh sawd ma leh jus ma leh xisib ma leh bacdi ma leh marka qur-aankan halkaa noogu qorano bacdiuu leeyah jusuu leeyah xisibuu leeyah xarafuu leeyah sawduu leeyah awaluu leeyah aakiruu leeyah ayaga waxay leeyiin awal iyo aakir midna male hadalka ilahi qur-aankana ka warrama hadii la ydhaha qur-aanku waa kalaamullahi leeyah midkaan musxafka ku qoran markaad tira markaasaad kala harayda welidaa saas daraaddeed oo kuwa ku qoray kitaabada caqaa'idka oo kitaabkan uu ku sharxa jawharatu tawxiidka bayjuuri ibraahim bayjuuri waa kan ku taalla oo uu ku qoray oo uu yidhi qur-aankan makhluuq weeye horta laakiin hadalkaas meelaha wax lagu akraa meel ahan yaa lagu sheegi saasaa ku qoran ma mawdicu waxa weya maxalu tacliim maqaamu tacliim meel ahan yaa lagu shegi mogtaa koox ardaa oo shaacirood aruursatay waa laga dhaadhici kara laakiin dadweyne inta hor istaagto qur-aanka musxafka ku yaalla waa makhluuq makaa dhegaysanaya dhegaysan maya ha la ogsoon yahay iskoolaadkan xamar mid ka mid oo ashaaciradu dhigto waxa weeyaan al cunug yar oo agoon oo kuleej ka soo baxaa la geli kaasa qur-aanku waa makhluuq loo dhigo war nagala tagu yidhi waxaad ku hadleedan kufriga axyo waa tagay gurigiyuu tigi isagoo ordaayo bugaagtiisiibu hore u qaad markuu tegey hooyadii warya maxaa iskoolkii ku dhacay waay yar hooy waay waa ahlu dalaalaho qur-aanka ilahi yaa makhluuqay dhigaan kufri rabaa inay noon laqinaan da-dan markaasay cunugii inta shan ku dhifatay cunug yahow nadiska aho dab daran tahaye haqaayin culummadee nakeen waa waday iskoolkii gey markaase cunuga idabdaradiisa waa idab daran yahay markaasuu waa kuweera weydii macalinkii dhigay waa kane taasi macalin ma waxaasaad udhigta s ma ogidine ana waaan waa dhignaa waana xaq habartii iyo abayaab war xayta waxay sheegay ma qur-aankaa makhluuqaad dhigtaan ha ayadaan dhignaa anaa daalimhay tir cunugayga uleeye cunugeedii wadata marka waa la og yahay waana muqarar waaba ku qoran yahay waaba kan kitaabkan caqiidada masaajida ay ku akriyaan ku qoran yahay tuxfatu muriidkii ku qoran yahay oo uu leeyahay ku celcelina weliba inuu makhluuq yahay burdaha markuu sharxayna waa ku qoran yahay laba qur-aanaa jirtuu leeyahy laba qur-aan isagu laba qur-aan uba qaba qur-aan nabiga iyo qur-aankaas nabiga fadli badan u leyahy qur-aanna nabigu ka fadli badan yahy laba qur-aanaa jirtuu leeyahy midkan musxafka noogu qoran iyo nabiga nabiga fadli badan u ley xaylkan waa makhluuq makhluuqoo dhanna nabiga u fadli badan u leeyay qur-aan kalaa jiru leey waa midka ilaahay ku dhex jira sifadiisa kaasaan anagu war ka hayna i kaas iyo nabigana kaasaa fadli badan l kaas waa sifa ilaahay marka calaa kulli xaal waa dalaal cad weeye qur-aanku waa hadalkii alle fa ina khayra alxadiidi kitaab ullah wa khayra alhadyi hadyu muxamedin sala allahu alay slam hanuunna waxaa u qayr badan hanuunkii nabi maxamed dariiqa hanuun laga dhigto laga diin dhigto tan u qayr badan waa tii nabi maxamed sala allahu alay wasalam wa shara alumuuri muxdathaatuha arrimahoo dhan waxa u shar badan bidacda gadaal laga keenay muxdathaat muxdath waxaa la ihahdaa bidcada waa shay nebi maxamed aan diin u ahayn iyo saxaabadiisii oo gadaal looga soo daray diinta taasa u shar badan marka bidca saasaa la yihahda bidcada istilaax ahaan waxaa ugu fiican tii ictisaamka imaamu shaadibi uu ku sheegay oo waxaa la yidhahdaa bidco marka bidco laga hadlayo oo bidca laga digayo lena bidcada xaaraanta daabidka ugu fiican waa midka ictisaamka oo wuxuu yidhi dariiqatun fi diin waa dariiqo diinta dhexdeeda laga sameeyey maxaa meeshaas ku garatay wixii adduunyo ah maba la yidhaha bidco xaaraanta diyaarad iyo saacad iyo record iyo telefon iyo waxaas lima lagama hadlo dariiqatun fi diin wey bidcada laga hadla laga diga waa dariiqo diinta dhexdeeda ahaatay mukhtaracan oo la samaystay ilaahay sooma dejin nabigu umadda sooma gaadhsiin dibaa laga sameeyey mukhtaraca tudaahi shariica oo diinna u eg diinta u egta haddaysan diinba u ekayn hadda record ma diin u egi qof is juhalada mogta marka waa mucaanidiin marka la yidhaha war bidcadaa iska daa lay saacaddan waa bidco causataa madiina wagta saacadda gaal iyo muslim waa sitaa wax shaqayskuma le waxaa la rabaa waxaan inuu diin u egyahay ha diin u egyahay qofki aan diinta oqon waa inuu diin moodayo hadda fiiri marka la xadraynayo qof caami hadduu kusoo bax wuxuu leeyahy qof caami oo soomaaliya hadduu kusoo bax wuxuu leeyahy culummaa dikrayda soo dhima ha culummaa dikrayda qofki aan diin war ka hayno oo caamiyo isagu intaas arki jira wuxuu leey culummaa meesha ku dikrayda saasuu leey soo ma jeed marka kaasaa la yidhahdaa bidco markaasuu yidhi yuqsadu fiiriya marka yuqsadu biha taqarubu ila allah waana in ujeeddada dariiqaas loo sameeyey ta alla in loogu dhawaado saasaa la yidhahda bidco marka saacadna waxa loo samey alla in loogu dhawaado recordna waxa loo samey alla in loogu dhawaado telefoonna waxa loo samey alla in loogu dhawaado bidca maba la yidhahda taas bidca sharciya bidcada laga digaya waa bidca waa dariiq qofka samaynaa uu u samaynaa inuu alla ugu dhawaado alla ugu dhawaado markaasuu yidhi walam yaqac calaa sixata daliilun sharciyu saxiix sharcinimadeedan uusan ku sugnaanin daliil sharciya kitaabka alle sunnada nabiga ijmaaca fahamkii saxaabada wax daliil sharcigana aan loo helin kaasaa la yidhahda kaasaa la yidhahdaa kaasoo kalea la yidhahdaa bidca sida waxa weeyaan in waxa weeyaan bidcadana labaa loo qaybiya oo bidcada labaa loo qaybiyaa bidca xaqiiqiya iyo bidca idaafiya bidca xaqiiqiya waxaa la yihahdaa ayada dhanba cibaadadaanba nabiguna ma samayn diintana meel ugama taallo laa asalkeeda walaa kayfka loo samayna bidca xaqiiqiya leda maalan qofka hadduu inta qoraxda istaago yidhahda ilahan ku caabuda waa bidca xaqiiqiya bidcana waxa la yidhaha bidca idaafiya oo waa idaafiya waa maxay asalku sharcigu ku sugan yahay saas waxaa u qaybiya imaamu waxa weya shaadib ictisaam asalku shareecaduu ku sugan yahay laakiin waxbaa loo nisbiyey maalan subxaan allah subxaan allah in la yidhaahdo saas loo digriya ama laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah waa sharci soo ma jamaaciya laga dhigay jamaaciya laga dhigay safkaasna maray qaateen safkaanuna maray qaateen waa taasa bidca idaafiya kayfkaasaa lunsan soo ma jeedin waxaa ka mid a mawliidka bidacdaas maxaa mawliidka dhammaan culimada diida iyo kuwa dhigaa waxay isku wada waafaqsan inuu bidcaye waa la isla ogolay laakiin ragga dhigaa maxay yidhahdaan waa bidca xasana culimada diidayna maxay yihahdaan kullu bidca dalaala hadda bidcaba mar haddaad noo qirteen waa wada dalaal sidaas wey laakiin kulli inta dhigta xataa waa bidca xasana yidhahda soo uma jeedin marka kaasaa ka mid a waxaa ka mid a laylat lisraa walmicraaj in xaflad loo sameeyo ama habeenkaas la dheero waxaa ka mid a nisfu shacbaan habeenka shacbaan uu shan iyo tobanka yahay in loo sameeyo cibaado gooni ah ayaa ka mid ah waxaa ka mid a qur-aanka oo waxa weeyaan sida heestii loo jiijiido ama aadaanka waxaa ka mid a masaajida la qurxiyo waxaa ka mid ah waxa weeyaan tawasulka lagu tawasulo bijaahi nebiy sala allahu alay wasalam shirki maaha waa bidco waa bidco waxaasna bidacday ka mid ihi aasna bidacday ka mid ihi marka nabigu sala allahu alay wasalam wuxuu dhihi jiray wa shara lumuuri arrimaha waxa u shar badan muxdathaatuha waxyaalaha gadaal laga keenay wa kulla bidca nabigu wuxuu dhihi jiray sala allahu alayh wasalam wa kulla bidcatin bidca dhammaanteed dalaalatun waa baadi bidca dhammaanteed waa baadi rawaahu muslim ayaa wariyey fiiri muhiimadda nabigu siiyey maalin kasta oo jumca ah ayuu hadalkaas kusoo celi jiray fiiriy kulla yawmin oo jumco ah khudbada intuusan akrinuu ku bilaabi jira inuu bidcada ka digo maxay ku tusaydaa shar ka daran inaysan jirin shar ka daran ma jirto sababtoo ah wax aan diin ahayn qofkuna diin moodayo waxa weeyaan qofka xataa isma haysto inuu lunsayo moogtahay qofkan hadda mooryaanka ah ee qayilaya ee sigaarka cabaya ee isbaarada u taallo ee dadka dilaya waxa weeyaan qofkaasu qofkaas waxa weeyaan waa ogya inuu baadiyeysay waa baadiyeysay saas darteeda in badan waa soo hanuuna waa dhacda
waan soo hanuunay in badan laakiin qofka waxa weeyaan hadduu bidac ku sugan yahay bal inuu ishabaara dhacdo o ilah ugudi ilah ugudi ilah ugudi uu leey fiir isaga ishabaara marka way ka khatar badan tahay macaasida welidaa saas daraaddeed ahlucilmigu waxay qarireen qofka macsida u taagan iyo qofka bidcada u taagan isla mid maa waxaa xunkan bidcada u taagan caawa qofka halkaas ku xadraynaya oo dhafraya wadaadada halkaas dhafraya iyo kuwa isbaara u taala shaqa ismal wax isku dhowna ma waxaa shar badan kuwan ku dhafaya xadrada maxaa yeelay dalaalna waa ku sugan yihiin waana ku faraxsan yihin laakiin kan isbaaradu taalla dalaaluu ku sugan yahay laakiin qaar badan waa ka murugsan yihin waa ka murugsan yihin nin isbaaro leeyaha hooyadiis wacdo maandhow abtiyaa dhintay waa madhow walaalkay abtiga ahaa dhintay soo dir lacag aan u sadaqayno oo waxaan sadaqaynayna meeshan taagana waa ii jeedaa gurigeenni meeshaan wax la sadaqeeyo kuma hayo gurigeenni aan lahaa jirno xalaashaan inta kadib u sadaqee xaaraantaanan guri ka dhisa doonaa fiiro balaayayaa ku dabagedgelay sidii mogtaha shaydaana haysta laakiin waa og yahay wuxuu inay najaas yihin waa ogyahy fiiro wuxuu inay hallaysan yihin waa ogyahy oo wax ilaahay loogu dhawaa karaysan ahayn marka waa ka roon yahay ninkaas isbaaraysaha ka roon midkaas xadraynaya waana mafhuumka saxda ah ee qofku inuu fahma ay masaladaas waxaa si fiican uga hadla aymo badan ibnu daqiiq ciida ka mid a cumdaha markuu sharxay qolada bidcada samaynaya inay ka liitaan qolada isbaarada dhiganaya macnaha qolada macaasida wada inay ka liitaan masaladaas waxa weyan ixkaamulixkaam ayuu uga hadlaya aymo badanna saas u caddeeya marka waxaana kuuguma filan bidcada xumaanteeda waxa weeyaan waxaa caddayn kuugu filan kulla jumca nabigu ka hadla fiiri kulla jumcun ka digay marka waa in qofka muuminkaa muhiimadii nabigu siiye waa inuu siiye bidcada oo uu jum mar kasta ka diga wa fii riwaayatin lahu kaanat khudbatu nabiy nabiga khudbadiis waxaan rabaa wa kullu bidcatin dalaala lafdigaasaa muhiim ah wa kullu bidcatin dalaala xaafid ibn xajar fatxibaariga wuxuu yidhi haadihi ljumca qaacida sharciya haadihi ljumla qaacida sharciya jumladaasu waa qaacida sharciya qaacida sharciya weeye kuliya ee guud bimanduuqiha wa mafhuumiha manduuqeeda waxa weeye wuxuu yidhi waxaa la leeyahay xukmu kada bidca wa kullu bidcatin dalaala shaygaanu waa bidca mar haddii waa bidca la yidhi wax kale ma dabageli karaan waa dalaal waa in la daba dhiga ilaa marku saasuu isku daba dhigay laakiin inaad tidhaahdo xukmu kada bidca wa xukmuhu waajib ma isqaba kartaa ma isqaba karto qaacida kuliya weeyu wuxuu yidhi falaa takuunu min asharci bidca sharciga ka mid noqon ma karto lianna sharca kullahu hudaa ila sharciga o dhan waa hanuuniyo sharciga bidca kama mid noqon karto fain habata ana alxukma almadkuura bidca saxat lmuqadimatani waantajata almadluuba haddayba ansaxdo marka hore in la yhaha xukunku waa bidca khalaas kullu bidcatin dalaala waa dabageli kama harayso kama harayso kama harayso marka laasim waa arrin muhiima welidaa saas daraaddeed oo shekh islam ibnu taymiya raximah llah iqtidaau siraati mustaqiim wuxuu yidhi walaa yaxilu liaxadin an yuqaabila hadihi alkalimata aljaamica min rasuuli lahi sala allahu alay slm xalaal uma ahan qofna inuu ka hor keeno kelimadan rasuulka ee macnaha badan kulminayda kuliyada ah oo ah kullu bidca dalaala bisalbi cumuumiha inuu cumuumka ka siibo oo uu ka hor keeno uu yidhaahda laysat kullu bidcatin dalaala masaxa fiiri nabigu markuu yidhahda kullu bidcatin dalaala war bidcoo dhan waa baadi inaad tidhahda maya bidcoo dhan baadi maahan bidca xasanaha jirta bidca xasanaha jirta markaasuu ui faina haadaa ilaa mushaaqati rasuuli aqrabu minhu ila tawiil in la yidhahdo waa tawiil waxaa ka dhowr in la yidhahdo waa mushaaqatu rasuul ilaah iyo rasuulkiisii oo la garab maray wey tawiil xataa lama dhihi karo waa ka liidataa tawiil waa in la yidhahdo waa mushaaqa waman yushaaqiq ilah warasuulahu marka soo gela qofkaas waana hadda a'imad badanaa mareen oo yidhaahdeen cumuumkan waa la qasisay oo bidcada shana loo qaybina bidca waajiba bidca sunnaa bidca mubaaxa bidca xaraama bidca karaahiya saas yidhahda mafhuumkii saxaabaduna muxuu ahaa cabdullahi ibni cumar wuxuu yidhi kullu bidcatin dalaala wain rahan wain ra'aaha naasu xasana bidcoo dhan waa baadi hadday rabaan dadku wanaag ha u arkeen cabdullahi ibni cumar ay sanad saxiixa uga suganta waxa weeyaan lalakaa-i sharxu ictiqaadi ahli suna waljamaca sharxu ictiqaadi ahli sunna ayuu ku keenay cabdullahi mascuud wuxuu ittabicuu walaa tabtadicu war raaca dariiqa nabiga wax cusub ha la imaanina calaa kulli xaal sidaa sawaabkaa waxay tahay inaan hadalka nabiga aan hadal muqaabil ku aho lidku aan laga horkeenin nabigu hadduu yidhi kullu bidcati dalaala sidaa sawaabkaa waa in la yidhaha bidco dhan waa dalaal ee aan laga horkeenin la dhihin maya maaha bidco dhan waa dalaal maxaa yeele nabigu waa afsaxu naas dadka midka ugu caddayn badan ma waxaad leedahay nabigu bacdu bidca dalaala waa keri waay inaad leedahay subxaan allah isaga dadka u fasaxo badan isagaana u nasteexayn badan ya oo waxa weeyaan daacadnimo dadku sida ay wax u fahmaan ugu fiican dadka ugu sheegan ma dhici karto ayadoo ay bidcada gabalkeed xasanad tahay inuusan sida saxda ahay u sheegin ma dhici karto ma dhici karto inuusan u sheegin soo ma jeedin sidaasoo kale nabigu waana aclamu naas ayadoo barkeed uu yahay sunno miya nabigu gala waayo oo uu ka jaahil noqdo markaasa qof ka dambeeya gar subxaana allah hada buhtaanun cadiim marka arrintaas waa dalaan wa fii riwaayati waxaa ku sugnaaday limus lahu limuslimin usugnaaday kaanat khudbatu nabiy nabiga khudbadiisu waxay ahayd yowma aljumcati kaanat waxay ahayd khudbatu nabiy sala allahu alay slm yowma aljumcati u akhriya yaxmadullah alla mid mahadiya wa yuhni calayhi alla ammaana marka shaaficiyadu waxay leeyiin waa rugni khudbada in xamdi la sheego salli nabina la sheego waa rugni dardaarana la sheego ilaah ka cabsi la is-amro saddex rugniy saddexdaas ka kala dhigan uma yaquulu wuxuu dhihi jiray nabiga calaa isri dalik intaas gadaalkeeda walxaal qad calaa sawti codkiisa oo kor noqday wa fii riwaayatin lahu riwaayada u sugnaatay muslimna waxay man yahdi illaahu falaa mudila lah qofka ilaah hanuuniyo qof baadiyay kara ma jiro waman yudlil falaa haadiya lah qofka alla baadiyeeyana qof hanuuni kara ma jiro walinasaa'i wa kullu dalaalatin fi nnaar saas ayaa nabigu dhihi jiray sala allahu calayh wasalam sidaas ayuu nabigu dhihi jiray sala allahu calayh wasalam والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد